asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtida maanta xubinteenni murtida maantana waxaan aaraaba ku soo qaadannaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa waxaana halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu hadba sida ay u dhigan tahay ugu dhaqanno innaga oo ka soo qaadanna haddii eebeydmahayo howlaha farada badan ee xubintu ay inoo tilmaamayso iyo waxyaalaha khufseeya teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo sheekooyinkeennii saddexleyda ahaa mid ka mid a waxaa la yidhi saddex way ku hor yaallaan saddex way ku hor yaallaan saddexdaasu hortaada ayay yaallaan bay inan leedahay xubinteennan murtida maantu saddexda hortaada taallaay waxaa weeye hawe adduun hunguri raacdadii iyo hijaad cilmiyeed saddexdaasuba way ku hor yaallaan bay xubinteennan murtidu ku leedahay saddex way ku hor yaallaan hawe adduun hunguri raacdadii iyo hijaad cilmiyeed saddexdaasuba waa ay ku hor yaallaan waa midda hore waa hawe adduuno de adduunka siaad xula qabsan lahayd ee adduunkan aad uga nibkeeni lahayd ayay taasi ku tusaysaa ee hunguri ma khusayso waxay ku tusaysaa inaad diyaarad samayso gantaal aad soo saarto balaaye ah inaad dhul yeelato inaad warshado waaweyn rakibto hawe adduunoo muhiima inaad adigu adduunka qabsato taasay ku tusaysaa hawe adduunoo muhiima ayay ku tusaysaa waa midda koowaad hawada adduunkuna dee hawadu way kala sarsarsaaye hawe raqiisaa jirto maanta maxaad cuntaa la dhaho oo maalinla ah iyo hawe fog oo higsi fog leh hawada maalinlaha marka waa maanta maxaad cuntaayo xubinta labaad baa inoo sheegayso waa hunguri raacday biilkii unbaad raadinaysaayo maantana xageed maarata ka qadaysaa unbaad taaginta taas waxaan umalay waa sida soomaalida waa dhaliilaha soomaalida aanu hayo sababtaa soomaalidu higsi fog maba lahaba wax higsi oo fog oo ay leedahay soomaalida maba jiraba tan hore marka waxay ku leedahay waa hawe adduuno adduunkaad ku hawoonaysaa inaad wax la qaybsato oo difaacaaga cirka inaan wax difaacoo jiiraa la helin yaad ku fakeraysaa taas waa hawe adduun oo waa hawada sare ee adduunka wax ka taraysa midda labaad waxaa weeye waa hunguri raacdadii oo maanta xaggeed carruurta biilkooda uga heshaa iyo adiga laftaada xaggeed ka qadaysaa iyo xaggeed wax ka qabataa iyo dhankeebaad ka raacdaysaa iyo xaggee shaqo fiican la iyo ganacsiga maxaa maanta socon haya iyo taasna waa hawe adduuno waa mid iyaduna ku hor taalla midda ugu muhiimsani waa middan u dambaysa oo waxay ku leedahay hijaad cilmiyeed inaad cilmi barato oo qof cilmiga barta aad tahay da'da doontada jooga ama da' weyn ahow ama da' yar ahowe iyaduna kuwa ku hor yaalla ayay ka mid tahay oo cilmigu dee da' ma leh adigoo lixdan jira ayaa waxaad samayn kartaa inaad waxbarasho bilowdo lixdan jir adigoo ah ayaad qur-aanka dhammayn kartaa oad xaafidulqur'aan noqon kartaa lixdan jirka intaad alif ku bilowdo yaad xaafidulqur'aan noqon kartaa aan laga daba hadlin oo cajiib saasaad ku noqon kartaa laakiin hadde maxay tahay waa hijaad cilmiyado way ku hor taallaa mar walba mana waayaysid meelaad ka barata laakiin haddii aad dhahda hadda waan duqoobo waxba ma baran karo taasu dee aday kuu taallaa oo hunguri raacdani inbaad ku jiraysaa marka waxaa la yidhi saddex way ku hor taallaa hawe adduun hunguri raacdadii hijaad cilmiyeed saddexdaasi way ku hor yaallaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi dhagax intaad ku fadhiduu kugu fadhiyaa dhagax intaad ku fadhiduu kugu fadhiyaa